dhegeystayaal markaan kusoo dhawaada barnaamijka cawiiska washington cabdixakiin maxamuud shirwax ayaa soo jeedinaya
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii cawayska washington barnaamijka cawayska iyo caawana qodobadaan idinku hayaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah nin shaaciyey inuu rabo haweeney u raacda safar uu damacsan yahay inuu dayaxa ku tago hase yeeshee markii warkaasi soo baxay ay u soo gudbiyeen codsi ah inay safarkaasi ku weheliyaan sideed iyo labaatan kun oo gabdhood ogeysiiskan wuxuu ku qoray bartiisa twitterka waxaa sii iclaamiyey oo sii gudbiyey warbaahinta dalka jabaan telefishinno badan hase iga dardaara ayaan ku hollinayaay odowkamaani haysan odow isku iili waye waxaa kaloo aan idiin hayaa makhaayad ama hudheel waa qofba sida uu yaqaana ee ku taalla waddanka australia oo la timi arrin la yaab leh oo ay ku gacan siinayaan kooxaha debdemiska ee waddankaasi dabkii ka holcay la dagaalamayey waxa ay samaysay biisa dhirirkeeda uu yahay boqol iyo saddex mitir ama saddex boqol iyo soddon iyo sideed fuud
xubintii hal abuurka iyo heesaaga ayaan iyaduna barnaamijka caawa ka midhnaan doonin waxaynaynu ku soo qaadan doonnaa qayb ka mid a taariikhdii eebba naxariistii jannaa ka waraabiye daa'ud cali masxaf
catubeer ku qaybsamo barban adi ku siin laa wadnahayga bidixdana wan ku bedeli laa kagana huwa aan la bixi laa
waa i timaaday oo sideetan iyo afartii ahayd oo dhowr hays oo lacanka ka sameeyey oo laxanadaas ka sameeyey oo hadduu hadduu baadku taagsanaa ka mida barnaamijkuna waa barnaamijkii cawayska washington Ugoyaay gablada, ugoyo kamuwasiye. Ugoyaay gablada, ugoyo kamuwasiye. Ugoyaay gablada, ugoyo kamuwasiye.
aan ku bilownay dhegaystayaal maalmihii lasoo dhaafay waxaa warbaahinta dunida ay si weyn u qaadaadhigaysa sheeko ku cusuba dunida oo qof kasta oo maqlay la yaab ku noqotay kadib markii nin u dhashay dalka jabaan uu baahiyey war sheegaya inuu raadinayo haweenay ku wehelisa safar u damacsan yahay inuu ku tago dayaxa haddaba maba xuma inuu damaciisa dayaxa geeye arrinka la yaab kale ayaa noqday in codsigiisaasi ay ka soo jawaabeen kumanaan dumar ah oo iyagu markaasi islahaa waad buuxin kartaan shuruudaha uu ku xidhay nooca qofka uu rabo ninkan oo sidoo kale sanadkii hore sameeyey arrin kale oo isna la yaab ku noqday dunida ayaa waxaa sheekadiisa inoo hayo aan soo dhowayn doonaa nuur xasan nuur ninkani waa nin u dhashay dalka jabaan waa nin bilineer ah hadda ma ahan cabdixakiin oo milineer waa bilineer waa nin ilaahay wax siiyey si kale kuma gartide waa kaa waxaana hantidiisa lagu qadaray ku dhowaad afar bilyan oo dollarka maraykanka ah marka waa bilyan milyan maaha milyan maahan waa bilyan waan gartay waana een, warbaahinta jabaanna waxa ay ku tilmaameen inuu yahay ninka ugu hodansan dalka jabaan ninka ugu lacagta badan ninka ugu lacagta badan waan gartay markaa sheekadu sameeyey maxay tahay la yaab kale adduunyadao dhan soo jeedeen sheekada uu la yimid ninkan waxa ay noqotay sheeko ku cusub dad badan Haye.
mana ahayn wax la filayay waxa een, january bilowgeedii uu soo hindisay ama uu ku dhawaaqay inuu u socdo dayax ha ahaatee in uu doonayo gabar safarkiisaas ku wehelisa keligii ma doonayaan oto keligii ma doonayn inuu tago waan mar gartay.
marka shuruudoona la yimid cabdixakiino saddex shardiyuu la yimid wuxuu yidhi marka hore waa inay ahaato gabar madax bannaan oo aanan la qabin waa inaysan ka yaraanin da'da labaatanka sano waa inay doonayso in ay dayaxa u raacdo waan gartay Saddex- saddexdaas shardi marka meesha la tegaya maba ahaba waddan iyo dhul iyo meel kale lama tegaya Maya.
hawada saraa la gelaya hawada sare marka een dee dabcan markuu ninkaa bilyaneerka lacagta intaa leg haysta isla markaana maxaan ku idhaahdaa dee shuruudahaasi buu la waday maba cuslaba markaad saa u eegto dee ma lasoo dalbaday oo dad badan lasoo dalbadeen ma la soo dalbaday oo dad badan ma soo dalbadeen cabdixakiino waa su-aal wanaagsan Haye.
laakiin jawaabta ayaa ah jawaab yaab leh waxaa soo dalbatay ku dhowaad siddeed iyo labaatan kun oo gabdhood hadda waa siddeed iyo labaatan kun ha ma ahan si- eh, sideed iyo labaatan ma ahan sideed boqol ma ahan yah waa sideed iyo labaatan kun oo gabadh ayaa soo dalbatay ogeysiiskan wuxuu ku qorayay bartiisa twitterka waxaa sii iclaamiyey oo sii gudbiyey warbaahinta dalka jaban telefishinno badan eh, ayaa waxaa la yidhi xayeysiin ka qaata maadaama uu bilineer yahay oo maaragtay hawada geliyey yaa u baahan eh, in uu safar hawada ah uu u raaco nin bilineer ah waa gartay waynuu geli doonaa bal dumarkaa waxay ka yeelaan bal haddaba haddaan ku weydiiyo horta ninkan muxuu ka shaqeeyaa ninkani waxa Nin uu- noocyeen.
waxa uu ku caanbaxay markiisii hore wuxuu ahaa nin artist ah oo fanaan ah oo soo saara albunada heesaha Haye.
laakiin marka dambe wuxuu een, ka bilaabay ganacsiga dhinaca internetka online-ka ah een, dharka sida dharka fashionka ee gabdhaha iyo dumarka isticmaalaan iyo raggaba ee casriga ah marka waa tii hadda sanadahan dambe ay dadka ka taajiriyeen mogtahay ganacsiga online-ka sida hadda ninka adduunka ugu hantida badan ama ugu hodansan ee Jeff dalkan Bezos.
mareykanka Je- jeff bezos uu Mhm.
ku- ku noqdo maaragtay ganacsiga online marka wuxuu caan ku yahay een, dharka fashionka ee la sameeyo ee lagu iibiyo dhinaca online-ka waa gartay marka nuurow een, eh, dee ninkan waa kaasoo intaasoo dumaraa soo dalbatay tiradoodana waa intaa dee diyaar mayo habliima kaxaynayaa sideed iyo labaatanki kunba muxuu mise ma kala xushee sida cabdixakiin oo natiijada loo wada sugayay dalka jaban haye een, eh, gabdhihii dhammaa ay u wada sugayeen inta codsiga qadintay mar qu- qurac ayaa natiijo aysan filayn kasoo yeertay ma ogtahay muxuu yidhi intii baan wada kaxaynayaa miya Eh, yusaka mazawa ninkani aan hadda ka sheekeynayno eh, natiijada uu soo saaray ayaa ahayd Haye.
inuusan cidnaba kaxin doonin hadda intay sideed iyo labaatan kun Sidee- codsi soo gudbiyeen waa ka laabtay ayuu haddana yidhi waan ka laabtay kalaa buu yidhi sababta ma sheegay markaa sababtoo sheeg wuxuu yidhi in eh, qayb jirkayga ka mid ahaa ii diiday yidhi dareenkayga qayb ka mid ahaa waxa uu igu yidhi may sababto ah wuxuu yidhi ma rabo inaan niyadda ka jebiyo siddeed iyo labaatan kun ku dhowaad siddeed iyo labaatan kun oo gabdhood inaan mid kala baxo oo inta soo hartan ay niyadda ka jabaan
marka waa in xabadda uu ka xusho maaha inta kale ayuu diidaya inuu niyadda ka jebiyo ha marka eh, warbaahinta dunida oo dhan ayaa sheekadan tabisay Een, Mhm.
warbaahinta galbeedka qaarkood waxay sheegeen ninkani in sababta uu u yeelayba ay ahayd in uu doonayey eh, in uu ka maseersiiyo gabar ay kala tageen oo filimada jabaanka jiro u dhalatay dalka jaban Een, gabadhaasoo lagu sheegay toddoba iyo labaatan sano jir Eh, maseer dartii in uu sidaasi marka hore uu u sameeyey tan kalena waxa ay ku sheegeen inuu yahay nin jecel in indhaha eh, dadka caalamka ay maaragtay qabtaan oo rabo in in maaragtay la arko ama la maqlo oo markaa nuurow sheekadu waxay socotaba ninkani ma ahaynba inuu dee dadkan bulshadan kaxeeyo u dayaxa tagow tage waxay aadba gabadhaasuu kula ficiltamaya ficil gabadhaa ka socdee Eh, cabdixakiino runtii horta een, waxaa la yidhi ninkani ma uusan ka laabanin qorshihiisa aaditaanka dayaxa sababtoo ah sanadkii hore ayuu shaaciyey inuu dayaxa aadi doono waatii aan hore u sheegnay waxaanu markaas uu noqday qofkii ugu horreeyey oo rayid ah oo isu diiwaan geliya inuu rabo inuu dayaxa tago tan iyo kun iyo sagaal boqol laba iyo toddobaatanki markii qofkii ugu horreeyey bini aadan ah uu dayaxa cagta saaro marka taasi waa mid Een, laakiin een, waxaanan la ogeyn cidda uu kaxaysan doono ma gabar kaloo saaxiib ah ayuu yeelan doonaa ma xaas u yeelan doonaa oo hore u kaxaysan Haye, doonaa haye.
lacagta ku bixaysana ilaa hadda ma uusan shaacinin markaa tigirka lacagta ku goostay intaana lama sheegay qarashka ku bixi doonaa waan gartay nuurow ugu dambayn haddaan ku weydiiyo in marka laga yimaado inuu idhaahdo gabadhii raaci lahay dayaxaan doonayaa tirada intaa leeg soo dalbadaan iyo bulshada intaa leeg ay ku soo ordo sida warbaahinta qoraysa horena waxa uu shaaciyey inuu eh, lacag bixin doono ciddii dib usii faafisa een, bejkiisa twitterka ama bogga twitterka ku leeyahay qoraal kusoo qoray bal ka warantaanan tira intay leeg baa berigaana faafiyey Een, dabcan cabdixakiin oo sanadkii hore bishii january ayuu een, twitterkiisa kusoo qoray ogeysiis ah ciddii een, twitterkiisa qoraalada uu soo dhigo sii faafisa een, in uu ay diyaar ka tahay lacag dhan boqol milyan oo shilinka dalka jabaan ah oo u dhiganta sagaal boqol shan iyo labaatan kun oo doolarka maraykanka ah waxa uu sheegay in boqol qofood oo ka mid a dadka ku tixan een, ee, maaragtay sa- asxaabtiisa de- twitterka inuu ka xulan doono si aan kala sooc lahayn marka waana sameeyey dabcantii waan garta waa Ah, siiyey leeg dadka laakiin lama lacag.
shaacin dadka magacyadoodii waxaa la yidhi boqol qofood oo ka baxsada waana uu siiyey een, laakiin su-aasha sanadka meesha tagay.
taagan waxa weeyaan tira intee leeg baa markaa usii faafisay ama sii gudbisay markuu le- ila lacag baa lagu bixinaya cabdixakiin ogeysiiska ee lacagtaasi uu ku xidhay ciddii faafisa waxa uu kaga faa'iiday in ay ratweed garaysay ama ay sii faafisay qoraaladiisii een dad gaaraya ama in ka badan afar milyan oo qof taasoo dabcan dhanka kale marka laga fiiriyo magaciisii sii kordhisay oo waxaana laga yaabay xitaa dadkaas in adduunyada oo dhan ay maaragtay isaga kala yimideen marka warbaahinta qaarna waxaa lagu sheegay inuu inuu ku raadinayay in magaciisa maaragtay Hayse kordha.
uu sii kordho uu sii koro alla baasha lacaga la jecelaa nuuro intaasoo dhanba lacag baa loo samaynaya maxaa kale waa- aad waa- iyo aad baa kugu mahad celinaynaa nuur inaad nagala qayb qaadata barnaamijka caweyska adiga mudan saaxib
makhaayad amaba hudheel waa qofo sida u yaqaano dhegaystayaala ku taalla waddanka australia ayaa la timi arrin la yaab leh kadib markii ay samaysay ee biisa dherarkeedu aad u dheer yahay islamarkaana ay sheegtay in ay ugu tala gashay inay ku gacan siiso kooxaha debdemiska ee la dagaalamayay dabka ka holcaya ee waddankaasi australia qaybo ka mid a arrintan oo soo jiidatay dadweynaha ku dhaqan dalka australia iyo weliba dadka kale ee dunida daafeeda ku dhaqan ee muuqaalkaasi daawaday ayaa waxaa sheekadaasi soo akhriyay islamarkaana ino ayaa waxaa sheekadaasi soo akhriyay islamarkaana inala wadaagi doona wariyahayaga cabdiqaadir maxamed mursal Eh, waa mahadsan tahay eh, shirwac Eh, maqaayad italiyaan ah oo ku taala dalka australia ayaa waxa ay samaysay eh, biisa dhirirkeeda uu yahay boqol iyo saddex mitir ama saddex boqol iyo soddon iyo sideed fuud Eh, biisadan waa biisa aada u weyn Eh, dabcan eh, waa la jarjari doonaa balse Way.
lacagta ka soo xaroota waxay ugu talagaleen marka ay iibiyaan dadka eh, kooxaha dabka la dagaalama ee dalka australia markii dabka uu kacay sidaan ognahay eh, Waan dad gartay.
badan ayaa u guntaday inay dabkaasi damiyaan way cabdiqaadir markaa dee waa wax yar maaha waynu xanoqana bisayra blade lagu soo rido oo qofku halkaa ku cuno oo dee qofun ku filnaata ama laba qof ama wixii la halmaalay markaa la jooga laakiin markaynu leenahay waa boqol iyo saddex mitir ama waa saddex boqol iyo sideed iyo soddon fiit ama fut En, wax sahlan maaha En, maxaa lagu daray maxay ka kooban tahay baashan ma laogyahay Eh, waa mahadsan tahay eh, biisadan aadka u weyn eh, waxaa ah, lagu daray eh, waxyaabaha kala duwan ee biisada lagu daro oo ay ka mid tahay eh, yaayada eh, maraq laga sameeyey yaayada iyo sidoo kale jiiska biisada lagu daro oo cadow korka looga daadiyo eh, ka hor inta aysan dubin ama aan kor aysan oga daadinin caleemo ama khudrad oo aysan gelinin foornada ama ovenka la Ay.
geliyo biisada lagu dubo waayahay En, waynu garan karnaa baasha dherarkeeda intaa leeg En, dee dabcan bisadasay ku dhaqana waa la googooyaa dadkii qofkii dee hal mar baasha intaa leeg ma cuni karo En, say u jarjareen markaa sasay dadkii u cuneen ama ay u iibsadeen ee dadka safaf dhaadheer ayay usoo galeen ee waxayna ay rabeen inay iibsadaan oo iyaga naftigooda ay qeyb ka noqdaan ee gurmadkaas loogu sameynayo ama lacagaha loogu ururinayo dadka ee dabka la dagaalama ee u istaagay dabka ee australia ka dilaacay inay inay demiyaan marka waxaa laga dhigay afar kun oo slices ama qeyb oo loo jarjaray kadibna afar kun oo qof ayaa biisadaasi cuni karta ee qof kastoo ka midana wuu iibsanayaa ee lacago ayaana ay ka sameynaysaa maqaayadda oo ay ugu talagashay inay gurmad uga dhigto ee ee shaqaalaha ama dadka dabka u istaagay inay damiyaan samaynteedu ma sahlan ad markii dherarka intaa leeg leedahay En, ma la og yahay waktiga qaadatay in lagu sameeyo ama lagu diyaariyo Ee, run ahaantii ee, biisadan aadka u weyn ee boqol iyo saddexda mitir ah ee, dad badan ayaa ka shaqaynayay samaynteeda marka waxay qaadatay ilaa afar saacadood in la sameeyo
haatanna waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii koowaade waraysi uu barnaamijka cawayska washington siiyey fanaanka maxamed xasan barrow oo inooga warrami doona taariikh nololeedkii allaha u naxariistay daacuud cali masxaf oo ahaa heesaa musishan iyo weliba laxamiiste islamarkaana ay barrow si gaara saaxiib u ahaayeen waxaana uu ka warrami doonaa qaar ka mid a ruwaayadihii iyo weliba heesihii uu qaybta ka ahaa qaarkoodna uu laxanka saaray qaarkoodna miisiga waxu ka tumayey ugu horrayna waxa uu barrow inoo faahfaahin doonaa goortii isugu horraysay ee ay isbarteen
daacuud cali mascaf allah u naxariisto horta ee, waxaa isu kaga horeysay ee, sideetanaadkii sagaal boqol iyo sideetankii iyo siddeetankii waan gartay Ah.
marka markaaseed isku barateen ma sugaantumaad suga fankunbaad isugu timaadeen mise maxaan ku idhaahdaa si uh, aqoon hore iyo barasho hore idii horraysay daacuud waxaana isugu nimid fankan isugu nimid aniga fanka waa beri waxaa la ii qaatay oo weliba waa beri aan kamid noqday ee, kun sagaal boqol toddobaatan iyo sagaalkii asna sideetankii baa la qaatay Een, waa beri hargeyso ayaan isla ahayn oo hargeysa aniga laii bedelay asna hargeysa loo soo bedelay soo cusub markaas jowhar qaadi yogal ayuu markii hore kamid ahaan jiray fanka waxaa keenay oo macnaha gaamtii magaalada muqdisho keenay fanaankii weynaa amar sooli ayaa jowhar kasoo waday waan gartay marka fankas dibtimaadkii ayuu ayaa la qoray alcamuum Waay.
qabirankiisaan isla ahayn waa- xaggaasaad isku barateen waayahay marka een, ma xasuusataa een, riwaayaddii ugu horreysay ama uu ka qayb galay ama goortii ugu horreysay uu kamanka tumay wixii ugu horreeyey uu qabtay ma xasuusataa kabanka soo tumaya ayuu jowhar ka yimid koox yagol yagol la odhan jiray oo jowhar ka dhisneed haya todobaataniyadii ilaa toddobaatan iyo afartii toddobaatan iyo lixdii ka dhisneyd oo asaga iyo maxamed caamin abdiida samuri ay ka mid ahaayeen ayaa kabanka markaasuu tumi jiray oo johar buu kusoo bartay kabanka asagoo bisin oo kabanka tumaya oo si fiican u tumaya oo laxabiisyaha ayuu waadari kusoo biiray waan gartay dabcan heesuu qaaday riwaayaduu ka qayb galay iyo kuwu laxanka saaray waynuu geli doonaa laakiin heesii ugu horreysay ee wax ka tumay een, maxaad ka tilmaami kartaa ha ha waxaan ka tilmaami karaa riwaayadii maadays oo siddeetan iyo afartii ahayd oo dhowr hays oo lacanka ka sameeyey oo laxanadaas ka sameeyey oo hadduu hadduu baadku qaybsamaa kamida
hadduu beerku qaybsamo barban adi ku siin lahaa wadnahayga bidixdana waan ku bedeli lahaa kagana waan la bixi lahaa hadduu beerku qaybsamo barban adi ku siin lahaa wadnahayga bidixdana waan ku bedeli lahaa kagana waan la bixi lahaa kalama baxayleen naftan laba bahood noqon barkagan ku siila iyo haddana baysana bisinka aan ku darina badankaga facadsaxo oo baluga dhigila iyo haddana baysana bisinka aan ku darina badankaga facadsaxo oo baluga dhigila ilan waxaan baryaaya adduunyada baracadhiyo markadina waarto oo aakhirana bishaariyo jannadaadina ku baridaa jannadaadina ku baridaa waxaan baryaaya adduunyada baracadhiyo markadina ku waarto oo aakhirana bishaariyo jannadaadina ku baridaa jannadaadina ku baridaa
indhahayga balkiyo buduudan ku dhigilaa sanbabkayga bilan baan bartankiis ku gelilaa bacda dhagaha maqalkan hubka kugu barilaa indhahayga balkiyo buduudan ku dhigilaa sanbabkayga bilan baan bartankiis ku gelilaa bacda dhagaha maqalkan hubka kugu barilaa waxaan beeri lahaa ubaa subixii caashaqu habenkii bogaygan igu barayay kuodhala waxaan beeri lahaa uba subixii caashaqu habenkii bogaygan igu barayay kuodhala
كان بالخير ودعين والكان صبر أرقى بشارع قدسنا بدرسنا أرقان بالخير ودعين إلى وحن بريايا الدنيا ذا براريو برصدنا كوارتوس آخرنا بالشريو شندا شنكو باردا شندا شنكو باردا إلى وحن بريايا الدنيا ذا براريو برصدنا كوارتوس آخرنا بالشريف الندى يا بردا الندى يا
guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkii cawayska washington ee toddobaadkan intaasaan ku soo afmeeri doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
qalbigayga bilan baan baro kaga dhigi lahaa caqligiina badan baan isku wadaa baxi lahaa balaayada xijaabkan burdo kaaga celin lahaa qalbigayga bilan baan baro kaga dhigi lahaa caqligiina badan baan isku wadaa baxi lahaa balaayada xijaabkan burdo kaaga celin lahaa uhul iyo kalgacalbaan barisada ku tabilaa riyadan habeen bara waxle ku sumilaa barbaar sawareeban bilaney kodhala bidhamtada haragan bilkhayr ugu ducayna barbaar sawareeban bilaney kodhala bidhamtada haragan bilkhayr ugu ducayna ilaa waxaan baryayaa adduunyada badhaadhiyo fursad inaad ku arto aakhirana bishariyo jannada inaad ku barida jannada inaad ku barida ilaa waxaan baryayaa adduunyada badhaadhiyo fursad inaad ku arto aakhirana bishariyo jannada inaad ku barida jannada inaad